gaari ciidanka cusubta ay leeyihiin waxaa meesha dhibaataya ka dhacday waxaan leenahay inta dhimantan alla u naxariisto inta dhaawac gaariga cabdibilaha waxaa ka geeriyooday laba askari sida warka ku hadnay darawalka dhaawac lagu qaado dib ka geeriyooday iyo hal askari oo marka hore geeriyooday waa shacab ayay u badan yihiin sida aad arkiisiin mooto bajaajka hadda meeshaan la waday darawalkeedii adagtan oo meydka aan ku qaadnay iyo rakaabka u waday dhaawac waa sax waa socday taliyaha ma uusan soo gaarin gaarigii ugu horreeya ee meesha maraya ayaa meelada ay qabsatay taliyahana asoo nabad qabo oo caafimaad qabo ka laabta meesha
markaas arrintaas unaysa مثلا loo yaqaano matalan hadii lagu bedelo xooga wadaniyinta oo kale hadii lagu bedelo ama dad kale oo nimankaas aad iyo aad ugu faramuumuuban oo hadii lagu bedelo waa dad ugu waajibta waxaa qaba dad aan lagu aqoon oo kooxna loo aqoonin oo maaragtay dhexdhexaad ah noqon kara oo aan hadda ka hor kooxada la shaqeynaya aan lalahayn in la soo xulo oo stafka soomaali loo soo xulo marka haddii qaabka wax loo bedelayo wax loo saxaya hadduu wadada saxda ah hadduu qaado hadda wax kale oo lagu marmarsoodo male rajadu waa iska ficnaan kartaa qolobkaas waa loo bedelaylada taas saasa ka qabaa in hore weyga la siiyo maaragtay wax loogu daro wixii arrimo dhexdaa oo noocaas oo kalaa marka wasiyada sheegayana waxaa kulli rool fiican ee meeshaas adiga oo arrimahaas waxaa ka qaadanaya laleeyihi madaxweynaha galmudug axmed warqaba midaan oo gado waxaa la ii sheegay in maaragtay eray ugu xaliyey in wax la weeyaarsaday oo oo macno xubno uu dareenayo axmed bareed oo yaallay meesha la yidhaahdo gargaarey loogu talagalay hadii loo soo celiyo la keenay loo heshiin la keenay oo kismaayo kuwii kismaayo oo dad macnaha laga dooran lahaa oo dabcan qoladaan ay danaynaya ayagana xagga gargaarey loo soo wareejiyay marka compromise noocaas oo kale ah oo waa bil adkeeg ah oo wax la kala bedelada heshiiska hadduu ku hadduu ku dhisan yahay waxaa laga yaabaa wixii laisku hayo in xal laga gaaro marka dadka arrinta soomaalida aan la saadaalin karin oo soomaalidu aysan xor u ahayn boqolkiiba boqol go-aanada ay gaarayso meelo badan telefishin looga samayn karo laakiin haddeer oo midda daahirka ah hadda muuqata sidaas hadday u dhacaan oo dadku ay wax kala bedeshaan oo intaas qaado intaasaa qaata intaas wax lagu heshiin kara weeye taas oo waxa loo looga heshiin kara weeye marka marka wax walba waxay u baahan yihiin sida maaragta loogu heshiiyey in ugu filaan unbaa waxay u baahan yihiin dad rakaab ah dadkaas runtii dee hadda dad dambiile ah ama dad dalbandiyeed hogaansama aan maleeshiyaad hogaansanayaa baabuurkii kala degay ayagiina kolley hadda wadahadal iyo raadgood lagu sameeyey oo iska kaashanayaan maamulka hirshabeelle iyo galgalmudug waxaan ilaa hadda xogteeda lahayaa inay dadku weli nabad qabaan waxaan rajaynaynaa dhowaan in ayagoo gol qaba ay xorriyaddooda dib u helaan howlgal ayaana socda hadda lagu baadigoodayo waana dhadhowdahay xaaladoodii arrinta dhacdayna shalay waktigaas ayay ahayd sida ay u dhacdana waxay ahayd gaari rakaab ah una socday magaalada muqdisho ayay maleeshiyaadku wadada istaageen dadkii saarnaa qayb kamidana waa kala degeen ilaa lix ruux ayay dadku gaar